qطc اlqudwati wma tanqaطicu bihi wama yatbachumaa fasalkan waxa uu u guntay sheekhu qudwadii iyo isku xidhashadii goynteeda iyo wixii ay ku go-aysay iyo labadaa waxyaalo raacaya ayuu kaga hadlayaa waxau yihi sheekhu idaa kharaja alimaamu imaamku markuu ka baxo min salaatihi salaadiisii markuu ka baxo inqatacat ilqudwatu isku xidhashadii way go-aysaa fain lam yakhruj haddaanu ka bixin imaamkii oo waqatacahaa uu gooyo xidhashadii alma'muumu ma'muumkii jaazi waa bannaan yahay wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan laa yajuusu ma bannaana ilaa bicudrin cudurdaar mooyaane cudurdaarkaasoo yurakhisu rugsaynaya fii tarki ljamaacati jamaacada ka tigitaankeeda wa min alcudri cudurdaarkana waxaa ka mid ah tatwiilulimaami imaamka oo dheereeyo salaadii aw tarku ama ka tegitaankiisa sunnatan maqsuudatan sunna maqsuudaah oo loo qasinayo u ka tago wadalika mithaal ka tashahudin waaba atixiyaadkii oo kale waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu imaamkii ka baxo salaadiisii muxuu kaga baxay xadas ayaa ku yimi waysadii baa ka jabtay ama wax kale ayuu kaga baxay salaadii inqatacat ilqudwa bimacnaa isku xidhashadii way go-aysaa ay isku xidhnaayeen maxay le dee raabitadii isku xidhaysay ayaa meesha ka baxday yani waxa go-aya ku xidhashadii uu maamuumku ku xidhnaa ayaa go-ayso wixii isku xidhayaa meesha ka baxay oo mar haddii aynu nidhi isku xidhashadii way goodaynaa maamuumkii wixii sahwiga ku yimaada waa u sujuudayaa cid kale inuu kusii daydo wuu leeyahay cid kale inay ku daydato isagoo ku xidhatona way leedahay haddii aanu imaamkii ka bixin oo laakiin uu maamuumkii isagu jaray qudwadiiyo isku xidhashadii oo muxuu ku jaray inuu mufaaraqa ayuu nihi inuu ka baxo gooste ayuu nihi cudurdaarlaan waa iska bannaan yahay iyadoo macal karaahiye ah oo waxay leeyihiin dee wuxuu faaruqay jamaaca waajib ahaan looga doonayey sidii dee qowlalka qaarkood ayan ama sunno la adkeeyey haddii laakiin uu cudurdaar ahaan u faaruqo uga baxo iyada wax karaahiye ma jirto dee cudurdaarkaasaa jira labadabana shaaficiyadu waxay leeyihin markuu cudurdaar u jaro iyo markuu cudurdaar la-aan u jaraba salaadiisu way ansaxaysaa leanno imaa dee sunno ayay ahayd sunayaashanu markaa ma waajibaan gudagal la gudagalay kuma waajibaan waxbay ka soo reebaan ama fara loo ayanaa waxyaalaha iyadoo kooban ayuunbay ku waajibaan gudagelkoodu qowl baa isagu wuxuu leeyahay ma bannaano inuu qofku jamaacadii ka baxaa maxaa yeelay dee wuxuu islaasimiyey salaadiisa oo dhan inuu ninkan ku xidhnaado imaamkan markaa inuu ka baxo ma laha midda labaad waa burin uu camalkiisii burinaya ilaahayna walaa tubtiluu acmaalakum camalyaalkiina allaha burinina buu yihi ilaa cudurdaar inuu jiro mooyaane cudurdaarkaasina waa inuu yahay shay ruqsaynaya jamaacada ibtidaan ahaanba in looga tago inuu qofka ku yimaado wuxuu qofku uga bixi karaa un jamaacadii haddii uu ku yimaado cudurdaar bilowgii horeba hadduu ku iman lahaa uga hadhi lahaa jamaacada waana taynu cudurdaaryaalka xagga hore aynu kusoo marno waxaa ka mida buuri cudurdaarada looga tegi karo imaamka oo dheereeya qiradii ama tasbiixihii dheereeya ma'muumkuna aanu ku sabrayn dheeraynta oo waaba qof iska daciif ah oo tabar daran ama waa qof mashquulahoo dana ayuu leeyahay yacni cudurdaar uu uga goosan kara weeye ama isaga oo ka taga ma weeyaan sunno maqsuudo ah oo sidiisa loogu qastiyo waaba maxay dee waa atixiyaadkii hore iyo qunuudkii iyo marka wuxuu leeyahay inuu faaruqo siduu sunnaha ula yimaado walow axrama haddii uu xidho salaaddii munfaridan xaala kownihi munfaridan uu yahay mid keli ah humma intaa deedna waa uu niyooda alqudwata ku xidhasho fii khilaali salaatihi salaadiisa dhexdeeda jaaza waa bannaan yahay fil adhari adhar haddaan qabanno wa in kaana fii ragcatin ukhraa ragcad kaleba ha ku jire humma intaada yatbacu waa raacaya imaamkii qaa'iman kaana oo qaacidan ama aada mid taagan ama aada mid fadhiye ee fain faraqa alimaamu imaamkii awalan marka hore hadduu isagu ka faaruqo salaadiisii fa huwa maamuumkii ka masbuuqin masbuuq ayuu noqonayaa ow ama huwa isagii ayaa hor faaruqay fain shaaa hadduu doono faaraqahu waa ka goosanayaa wa in shaaa hadduu doonana intadarahu waa suganayaa liyusallima macahu si ula salaamo naqsado wuxuu leeyahay sheekhu haddii uu qofkii xidho isagoo keli ah kelinimo ayuu xidhay dabeedna wuxuu niyeeyey inuu ku xidho cid salaadiisa dhexdeedii jaaza fil adhari qowlka adharkaa haddaan qabanno waa iska bannaan yahay waxaanay u daliishadeen qisadii abubakar ee caanka ahayd ee isagoo abubakar tukinaya uu u yimi rasuulku sala allahu alay wasalam leanna waxay leeyihin saxaabadiina waxay ka bixiyeen nafdoodii ku xidhashadii abubakar ay ku xidhnaayeen waxaanay u saareen inay rasuulka sala allahu alay wasalam ku xidhaan waxaa kaloo u bannaan bay lehi qofku inuu salaadiisa barhkeed keli ku tukado dabeedna jamaaca ay ku xidhato imaam noqdo sidaas oo kaleay ugu bannaan tahay inuu ma'muum noqdaa intii uu munfarid keligii uu ahaa markaa fil adhari ibni qowlka adharka ah ayay markaa taasi ku bannaan tahay taanigu wuxuu leeyahay ma bannaana wa in kaana fii ragcatin ukhraa ragcad kaloo ragcadda imaamku ku sugan yahayba ha ku jire oo imaamkii ama haba kala horeeyo ama isagu ha ka horeeyo yana isku ragcad baahane waa bannaan tahay buu leeyahay markaa taanigu isagu wuxuu leeyahay muqaabilu adharkaasi ma bannaana salaadiina waa ku buraysaa haddaba maxaa la yeelayaa wuxuu leeyahay qowlka adharka ah ee bannaan wuu raacayaa buu leeyahay maamuumka ninkan imka ku xidhay imaamka uu ku xidhay wuxuu ku sugan yahay buu ku raacayaa ama ha taagnaada ama ha fadhiya ama ha rukuucsanaada ama ha sujuudsanaadee walow yaanay nadmigii iyo qaabkii ay salaadiisu ahaydba yaanay hanine sida uu imika yahay unbuu ku raacayaa dabeed laba midun baa ka soo baxaysa inuu imaamkii salaaddii hor dhameeyo iyo inuu maamuumka hor dhameeyo haddii imaamkii uu ka hor faaruqo salaadii masalan imaamkii oo hal ragca u xidhan u harsan tahay buu ku xidhay marka imaamkii baa aada hor dhamaysay fahuwa ka masbuuqin wuxuu noqonayaa kii masbuuqae salaaddii wax lagala horreeyo salaadiisa inta u harsan in ku dhamaystirayo aw huwa faraqa huwa awalan ma'muumkii baa hor faaruqay laba ayuu door leeyahay inuu faaruqu niyatulmufaaraqa niyeeyo iyo inuu atixiyaadka ku sugo si uu ula salaamo naqsado sugidiisa ayaana weliba fadli badan bale wamaa adrakahu lmasbuuqu kaa masbuuqee wax lagala horreeyey wuxuu soo haleelaa fa awalu salaatihi salaadiisa awalkeedii weeye oo fa yuciidu fi lbaaqi alqunuuta ayuu soo celinayaa walow adraka hadduu haleelo ragcatan ayuu min almaqribi maqribkii ka haleeya tashahada waa taxiyaadsanayaa fii thaaniyatihi tiisa labaad waxa uu leeyahay sheekhu waxa uu soo haleelo maamuumka ee imaamka uu la tukadaa fa awalu salaatihi waa salaadiisa awalkeedii waxa uu intuu imaamku salaamo naqsaday uu la yimaadaana waa aakhirkeedii لأna rasuulku salى الlaهu عalay slam wuxu uhi famaa adraktum fasaluu wamaa faatakum faatimu wixii aa la soo haleeshaana tukada wixiida ka tagana dhammaystira ayuu yidhi marka itmaamu shay waxay leeyihiin marka haddii lagudhaa shaygaa dhammaystir bimacnaa waxa weye markay xaggii intiisii hore tagtay weeye itmaamu shay laa yakuun ilaa bacda awalihi intii awalkiisa uu horumaray ayuunbaa shayga dhammaystirkiisa u yimaadaa haddii aynu sidaan nidhi wuxuu soo celinayaa qunuudkii ayuu soo celinayaa masalan imaamkii oo subax tukanayo ragcaddii labaad buu ku xidhay imaamkiibuu dabeedna la qunuuday marka uu ragcaddiisa labaad isagu tukanayona qunuudkii wuu soo celinayaa buu leeyahay liannahu taa hore yacni mutaabaca ahaan ayuunbuu imaamka u raacaye maxalkii qunuudkiisu isagu waa tan dambe waxaa kaluu yihi sheekhu haddii uu ragcad maqribka ka soo haleelo ragcaddiisa labaad waa taxiyaadsanayaa oo masalan imaamka markuu hal ragcad la tukado imaamka atixiyaad buu fadhiisanayaa marka aada kacdeed ragcadda labaad tukatana waa inaad adigu atixiyaadkaagii la timaadaa oo aanad xisaabsanin atixiyaadkaa hore ee imaamka aada la atixiyaadsatay leannu atixiyaadkaasi mutaabaca lilimaam ayuunbuu ahaa salaadaada dee awalkeediina wuu dhacayay meelan maxalkeedii ahayn marka adigu halkaagii ayaad atixiyadsanaysaa walow wain adraka wain adrakahu hadduu imaamkii soo haleelo raakican isagoo rukuucsan adraka ragcata ragcaddii wuu haleelayaa qultu waxaan idhi haddaan nawaawihay bishardi an yatma'ina laakiin shardi waxaa inuu xasilo qabla irtifaaci limaami imaamkii intaanu ka kor noqonin can aqali rukuuci rukuucda intii ugu yarayd wallahu aclam ee walow shaka haddii uu ka shakiyo fii idraaki xaddi alijzaa xadkii gudayey inuu haleelay ayuu ka sheekiyey lam tuxsaba ragcatuhu ragcaddiisa lama xisaabinaya fil adaari haddaan qabanno waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu soo haleelo ninkii maamuumka ahaa ayaa wuxuu u yimi imaamkii oo rukuucsan bimacnaa wuu la rukuucay weeye imaamkii oo rukuucsan ayuu yimi waa la rukuucay adraka ragca ragcaddaa wuu haleelay liannu xadiid qaara qudni iyay wariyaan ibni xibbaanna uu saxiixay ayaa ku saaray man adraka ragcatan min asalaat qofka ragcad ka saara salaada intaanu imaamku dhabarkiisa toosin faqad adrakahaa wuu haleelay nawaawi baa wuxuu yidhi waxaase shardi ah inuu maamuumku xasilo inta aanu imaamku rukuucda intii ugu yarayd ka soo kor noqona inu kasoo toosin waa inuu maamuumku ku xasilaa imaamkii oo aan rukuucdii intii ugu yarayd aan ka soo toosin waa inuu maamuumku ku xidhaayo xasilaa ee haddii uu ka shakiyo buu yidhi hataa hadduu ka shakiyo inuu gaadhay xadkii gudayey xaddul ijzaa oo bimacnaa xadkii uu dee ku tirsan lahaa xadkii muctabarka ahaa intaan imaamku soo kor noqon hadduu ka shakiyo u yidhahdo waartalow ma adigoon xasilin ayuu imaamkii ka soo toosay rukuucdii taas ayuu ka sheekiyey lam tuxsab ragcatuhu fil adhari adhar haddaan qabna ragcaddiisa lama xisaabinayo haddii uu ogaadana kaba sii daran haddii uu ogaadana kaba sii daran hadduu ka shakiyo ayaa la leeyahay xataa hadduu og yahay kasii daran oo ayadana ragcadda looma xisaabinayo maxaa yeelay asalku waxa weeye cadamu idraakihi inaanu haleelin xadkii mujziga ee gudayay taanigu wuxuu leeyahay tuxsabu waa loo xisaabinaya lianna asala baqaalulimaami fiihi imaamku inuu ku baaqi yahay ayuunbaa asala marka waa loo xisaabinaya bisagoo muqaabil adarku leeyay waxaa haddaba in badan dadka ku dhacdaa yacni oo masaajida aada ku arkaysaa imaamkii oo lagaba yaabo inuu rukuucdii ka soo toosay fadlan inuu rukuucsan yahayba o ayay inta yimaadaan oo iska isagu rukuuco keligii ayuu imaamkii sujuudsan dabeetana ka daba tegayaa ama way isweydaaranayaan oo markuu imaamkiina soo toosaaba isana rukuucaya taasina mid ragcadda lagu tirsanaya maahayaa lagu baraarugsanaado wa yukabiru allahu akbar ayuu onayaa lilixraami xidhashada uma intaa deedna lirukuuci rukuucda fa in nawaahumaa bitakbiiratin hadduu hal takbiirahun u wada niyeeyo lam tancaqid ma guntamayso wa qiila waxaa layihi tancaqidu naflan sunnanimo ayuunbay salaadaasi u xidhmaysaa fain lam yanwi bihaa shay-an haddaan waxbaba la niyoonna lam tancaqid cala saxiixi saxiix haddaan qabanno guntamiba mayso salaadii halkana wuxuu inooga hadlayaa yacni markaa imaamka aada rukuucda ugu timaado laba allahu akbarood baa jira midi waa takbiiratu lixraamka xidhashada midna waa takbiiratu lintiqaalo waa taa guuritaankaa rukuucda labadaa in la kala sooco oo la kala saaro ayaa laga maarmaana marka wuxuu leeyahay ninkii masbuuqa ahaa ee imaamkii oo rukuucsan u yimi allahu akbar buu marka odhayaa ixraamkii takbiiratulixraamkii xidhashada ayuu marka hore la imanaya isagoo taagan waxaa dhacda mararka qaarkood inuu isagoo intuu jilbahaba ka soo qabsado halkaa daaradda isagoo rukuucsan inuu dabeedna allahu akbar yidhaahdo shuruudda ay leedahay takbiiratulixraamkuna ilaa labaatan bay fuqahadu gaadhsiiyaan waxaa ka mid a an taqaca xaalat alqiyaam qofka oo taagan waa inay dhacdayo qiblada qaabilsan weliba qiblada waa inu qaabilsan yahay di kale qofkii oo fooraro oo xataa kaba baxayba qibladiina ka baxay oo aan u jeedin qiyaamkiina ka baxay ayana haddii uu xidho taasina halisteeday leedahay oo qadcan khilaaf la-aanba salaadiisii faral uma guntamayso sunnanimona uma guntamayso bay leeyihin fila saxi kadib markuu takbiiratulixraamka sidaa u yidhaahdo haddana rukuucdii ayuu u kibaaranayaa maxaa yeelay dee rukuucdan waaba ragcadda waa loo tirinaya takbiirteediina waa loo sunnaya haddaba hadduu takbiiratulixraamkii takbiirtii allahu akbar tii xidhashada iyo tii rukuucdaba hadduu hal takbiirahun u wada niyeeyo lam tancaqid salaadiisaasi ma xidhmayso maxaa yeelay waa litashriiki bayna fardin wa sunnatin maqsuuda wuxuu wadaajiyey faral iyo sunno sidiisa loogu qastiyo oo gaar u ah ayuu xidhiidhiyey mar hadduu xidhiidhiyeyna salaadiisii ma guntamayso markaa sheekh waana sooba naqliyey inay sidaa ku ijmacsan yihiin qiil baa isagu wuxuu leeyahay tancaqidu naflan maya sunanimo ayay isaga dhacaysaa sunanimo ayay u noqonaysaa salaadaas haddaanu waxbaba u niyoonna oo waa niyadiisa allahu akbar unu iska yidhaahdo lam tancaqid salaadiisi ma gudnabaysa cala saxiixi saxiix haddaan qabanno haddaanu waxbaba u niyoonin waana markaa qowlka jumhuurtu saa weye taanigu wuxuu leeyahay faral bay see guntamaysaa leanna kufurfurashadaas ayaa iyada u sarfinaysa marka waa in aada iyo lixaad halkaa loogu foojigoodaa yacni labadaa masalaa ku jira mid weeyaane inaad imaamka isagoo caadi u rukuucsan oo xaddul ijzaa ama aqalu rukuuc aan ka soo toosin inaad ku xidhato ood la xasisho iyo inaad kala saarto labada allahu akbarood ee taa xidhashada iyo taa aada rukuucda waa in la kala saara haddii kalena khalalkaasa salaadii soo gelaya walow adrakahu imaamkii hadduu kusoo haleelo fii ictidaalihi ictidaalka ayuu kusoo haleelay rukuucka tooska yo famaa bacdahu waxaa ka dambeeya intaqala macahu waa la guurayaa mukabiran isagoo allahu akbar odhanaya wal asaxu asaxna waxa weeye annahu maamuumkaasi yuwaafiquhu imaamka waa ku waafaqayaa fi tashahudi iyo watasbiixaati tasbiixahaba wa ana man wal asaxu asaxu ana man adrakahu qofka imaamka fii sajdatin kusoo haleela lam yukabir u kibaaran maayo lilintiqaali ilayhaa u guuritaankeeda u kibaaran maayo waxa uhi sheekhu haddii uu soo haleelo ictidaal ayuu kusoo haleelay imaamkii rukuucdii ka toosay iyo wixii kasii dambeeyeyba sujuuddii iyo fadhigii laba sood buxeeyey iyo inta intaqala macahu mukabiran waa markuu ictidaalki iyo meelaha kasii dambeeyey ilaa sujuudda intaanu gaadhin wey waa la kibaaranayaayo intuu xidhaabo allahu akbar sii odhanaya o deedna u raacaya walow yaanay uba xisaabsanaanin haddana mutaabaca lilimaam ayuu kabaaranaya qowlka asaxiina waxa weeye inuu ku waafaqayo imaamka atixiyaadka iyo tasbiixaha iyo inuu ku waafaqayo oo walow isaga yaanay uba tirsanaanin haddana waa inuu ku waafaqaa asax baynu le qowlkiisa kuti wuxu laa yustaxabu lahu dalik liannahu hayru maxsuubin lahu war mar haddaan loo xisaabin ha iska aamusnaado ha iskala socdo un atixiyaadna yuu akriyin tasbiixna yuu akriyin halla xarakaadkun hala wadaba isagu leeyi asax waxaa kaloo weye qofka imaamka ku soo haleelo sujuud in aanu u kibaaranaynin u guuritaanka uu u guurayo sujuudda inaanu ayada u kibaaranayn maxaa yeelay dee kaasi waa midaan loo xisaab muwaafaqa lilimaamna kuma sugnaa u guuritaankeeda rukuucda laakiin iyada waa loo xisaabinayay halkaa waxaynu ka fahmaynaa oo kale hadalkaa inooga soo baxaya uu leeyahay hadduu ku saalala ictidaalkiiyo sujuudayo in imaamku xaalad kasta oo uu ku sugan yahay lagu xidhanayo leannu markay hadduu sujuud kusoo haleelo ama hadduu ictidaal kusoo haleelo bimacnaa hadduu la xidho weeye inuu la xidhan karo oo imaamkii oo rukuucdii ka toosay uu la xidhan karo oo imaamkii oo sujuudsan uu ku xidhan karo ayaynu halkaa ka fahmaynaa ee maxaa kala jira meel kastoo imaamku uu kaga jira salaadood ugu timaadaba waad ugu xidhanaysaaye halka aada ragcadda ku xisaabsanaysa iyo halkaanaad ku xisaabsanayn weyn la kala fahmaa ragcadda waxaad ku xisaabsan kartaaba markaad imaamka oo rukuucsan aada u timaadeed la rukuucdeed la xasisho iyo wixii kasii horreeyey intaa wixii ka dambeeyana imaamka waad ku xidhanaysaa laakiin ragcad ahaan u tirsan maysid yani waa insaa loo kala fahmaa yani maaha un sida dadkeenu ay sameeyaan in la sugo un ama intuu istaagayo ama intuu adxiyaad u fadhiisanayo un imaamka in la sugo maaha waidaa sallama alimaamu imaamkii marka uu salaamo naqsado qaama almasbuuqu kii masbuuqa ahaa ee wax laga horeybaysaga mukabiran isagoo kibaaranayo allahu akbar odhanaya in kaana hadduu yahay mawdica juluusihi fadhigiisa meesheedii hadduu yahay wa ilaa haddii kaloonu ahayn falaa fil asaxi asax haddaynu qabanno ma kibaaranayo waxa uu leeyahay imaamkii markuu salaamo naqsado qaama almasbuuq ninkii masbuuq ahay salaaddii wax laga horeeyay wuu kacaya sida wanaagsanna waxay yidhaahdaan markuu imaamku labada salaamo naqsiba dhammeeyo ayuu maamuumku kacayaa waxay dhahay intaa ka hor haddii uu kaco karaahiya ayuu ku dhacayaa karaahiyadaasina waa mufawita lithawaabi aljamaca bay yidhahen sawaabkii jamacada ay tegsiinaysa markaa haddii uu salaamo naqsaday imaamkii masbuuqii kii wax lagala horreeyay wuu kacayaa isagoo mukabiran allahu akbar odhanaya laakiin goorta uu isagoo takbiirsanaya kacayaa waa goorma in kaana mawdica juluusi waa haddii fadhigaa imaamka uu la fadhiyey uu hadduu keli ahaan lahaa meel uu fadhiisto ayuu ahayd masalan dee maqribka tii labaad buu ugu yimid ama salaadaan afartaad tii saddexaad ayuu ugu yimid markaa uga weyn laba ragcadood buu la tukaday oo hadduu xataa keli ahaan lahaaba dee waa meeluu fadhiisan laha oo taxiyaadsan lahaa imika markuu kasii kacaya allahu akbar buu odhanaya wa ilaa haddii kale oo aanay ahayn meel uu fadhiisan lahaa hadduu keli ahaan lahaa waa maxay ragcaddii dambe ayaa abudee ku saara subax ama keyrkeed falaa ma kibaaranayo buu leeyahay markuu kacayo fil asaxi haddaan qabanno liannahu wuxuu leeyahay mawdic isagu takbiir uu leeyahay maaha imaam uu ku waafaqayaana dee ma jiro oo imaamkii waxaa salaadiiba ka baxay taaniga isagoo asaxa ka hor soo jeeda ka hor jeeda wuxuu leeya yukabiru lian laa yakhluwa intiqaalu can dikrin arbay allahu akbar ha yidhaha si aan intiqaalka iyo guuridaasi aanay dikri la-aan aanay u noqonin waa inuu kibaartaa baabu salaati lmusaafiri ninka socotada ah salaadiisii ayuu halkan inooga hadlaya bimacnaa habkii ay lahayd kayfiya salaati musaafir oo ah gaabintii salaadda la gaabinayay iyo jamcintii la jamcinayey oo ruqas fara badan ayaa qofka socotadaahi uu leeyahay marka waxaa ka mid a salaada in la gaabiyo oo salaadihii afar afarta ahaa laba laba laga dhigo jamac baa u bannaan inuu isu geeyo oo duhur iyo casarna uu dhinac isugu geeyo maqrib iyo cishaayna dhinac isugu geeyo ayuu leeyahay soomkii oo kale inuu ka afuraa buu leeyahay marka waana takfiif oo waa loo fudaydiyey mashaqadaa iyo dhibaatadaa safarka kaga imanaysa ayaa loogu fudaydiyey marka asalka horto yacni waxaani waxa weeye waxaan loogu ruqseeye ama ciladeedu waxa weeye rusaqa ama soom haata ama safarka ay ahaatee waa safarka xikmaddu yacni ama soomkii looga ruqseeye ama lagu gaabiyana waxay noqon kartaa xikmadduna waa mashaqada iyo dhibaatadaa ka imanaysa marka haddii beryaha horena dee waa la lugeyn jiray oo dhibaato badan baa iman jirtay haddii xataa ay dhibaatadii maanta baxdo dee gawaadhi iyo la helay diyaaraad iyo cilladii dee meeshii waa joogtaa oo safarkii ahi walow mashaqadii haba yaraatee kollaybana safar waa dhib socoto un ama diyaaradda ha la soco ama gaadhi la soco waa qidca min alcadaab baa rasuulku sala alla alay slam ku tilmaamay waxaana markaa waa salaa wadaa darabtum fil ardi aayadda ilaahay allaa ku tilmaamayo waxaana hadiyo gooraale ay aayaduhu ay ku soo arooreen oo ay tilmaamaysay cabsi markaa saxaabada lafdeeda isweydiiyey oo yidhi yacni haddii aan qof badanima imika aanay jirin maxaabaa laga yeelaya dabeedna rasuulka sala alla alay sl la weydiiyey wuxuu yidhi waa sadaqa ilaahaydu ku sadaqaysay sadaqadiisa aqbala markaa qasriga ayay taasi ka hadlaysa innamaa tuqsaru waxaa la gaabinayaa rubaaciyatun salaadoo afar afara mu-addaatun taasoo addaahoo lagu gudanayo fi safari tawiili lmubaax safarkii dheeraay mubaaxa laa faa'itat lxadar tii ayada ku tagtay nagaadiga maya ee walow qadaa faa'itata safari hadduu qadaynayo fal adharu adhar waxa weeye qasruhu fi safari safarka inuu ku gaabinayo duuna alxadar nagaadiga si aanu ku gaabinayn waxau leeyahay sheekhu waxaa la gaabinayaa oo keli ah rubaaciyatun salaadaha afar afarta ah duhur casar iyo cishaai kuwaas ayaa la gaabinayaa laba ragcadood laga dhigayaa subax lama gaabinayo maqribna lama gaabinayo ijmaac ayaa ridaa loo hayaa oo culamada muslimiintu waa ku ijmaacsan yihiin in waxa la gaabinaya ay rubaaciyooyinka u yihiin markaa waa inay hortu rubaaciyo tahay mu-addaatun fi safar salaad addo ah oo safar lagu tukanayana waa inay tahay xadar iyo nagaadi iyada laguma gaabinayo ee waa inay salaad addaahoo joogtaa oo weliba safar dhexdiina lagu gaabinayana waa inay tahay ayadaa ta safar ku tagtay ee safar haddana lagu qadaynayo isagaa inoo sheegi doona atawiil ee weliba dheer buu ina yidhi safarkii gaabnaa ama laga shakisnaa kaana lagu gaabin maayo salaadii safarka dheerna dee waa laba maalin socod shaaficiyada iyagu safarka dheer ee ay leeyihin waa ka lagu gaabinayo waa laba maalin socod ee mubaaxa ah weliba jaa-iska ah macnaha bannaan ama mid waajibaad sida safar xaj oo kale ama mid sunnaa ha ahaado safarka dheer ee mubaaxa iska bannaan ama markaa mubaax hadda iska jaa-iska un baa loo jeedaa waxba yacni mubaaxa kii axkaamulkhamsaa ka mid ah looma jeede safarka jaa-iska un baa loo jeeda ama mid waajibaad safar xaj ama mid manduuba hadda ama mid kale yaaba ahaada safaru macsiya ayuu markaa saaraya safar macsiya oo qofku uu cid ku duulayo muslimiina macsiya uu socdo ayaan isaga loo ogolayn laa faa'itatu lxadar ayada la gaabin maayo mu-addaatun baynu dhe tii xadar ayada ku tagtay haddii safar lagu qadaynayo lama gaabinayo maxaa yeele dee dimada qofka iyadoo taama a masalan salaad nagaadi kaga tagtay safar haddii lagu qadaynayo lama gaabinayo maxaa yeele dee dimadiisa waxay ku sugnaatay iyadoo taama ah daba hadduu qadeeyo buu yihi faaitatu safar salaad safar ku tagtay ayuu qadaynayaa safar dawiil oo mubaaxa adhar waxa weeyaan buu leeyahay inuu qasrinayo safar uu ku qasrinayo safar hadduu ku qasriyo walow kiiba yuu ahaanine uu qasriya duuna alxadar laakiin nagaadi haddii uu nagaado wuu dhammaystiraya ula gaabin maayo dee sababkaabin baa la eegaya taanigu wuxuu leeyahy yaqsiru fiihima labadooduba waa ku qasrinaya waman saafara qofka ka safra min baldatin beled ayuu ka safray fa awalu safarihi safarkiisa awalkiisa waxa wey mujaawazatu suuriha inuu magaalada dayrkeeda dhaafo fain kaana waraahu cimaaratun haddii dayrka iyo suurka meel la degan yahay oo camirani hadday ka sidayso ushturida waxaa la sheegay mujaawazatuha taana inuu ka gudbo ayaa la shardiyaa silaa saxiixaas haddaan qabano qultu waxaan i nawaawi haddaanay al asaxu laa yushtaratu asax haddaan qabano lama shardiyo wallahu aclam ee fain lam yakun suurun haddaanu meeshaa suuriya dayrba haddaanayn hayn fa awaluhu waa mujaawazatu lcumraan meelaha la degan yahay camiran waa inuu dhaafaa lala kharaabi meelaha kharaabkayda laga guuray maya walbasaatiina iyo beeraha waalqaryatu tuuladina ka baldatin beldadii ayay la mid tahay wa awalu safari saakinilkhiyaami buulasha kii deganaa safarkiisa bilowgiisa amaaloosa waxa weye mujaawazatu lxilla xaafadda inuu dhaafo waxa uu leeyahay sheekh halkuu safarkii ka bilaabmayay ayuu inoo sheegayaa wuxuui qofka ka safra beldo had iyo goorare belda iyo madiina iyo waa magaalooyinka waaweyn ee bimacnaa sidan maanta loo dhaqmo degmooyinka iyo wixii kasii waaweyn weeye ee markaa maxkamad leh ee boolis leh yani kuwaas ayaa beldadii madiinadii ay noqdaan iyaga lafta iyagoo sii kala sarreeya qaryana dee waa iska tuulahaasunana waynu tuulaha nidhaahno aana iyada waxba joogin markaa qofkii haddaba beldo dayr leh suur ka baxayaa safarkiisu wuxuu bilaabmayaa uu ruqsooyinkii ku dhaqmaya la imanaya safarkiisa awalkiisa waxaa mujaawasatu suuriha inuu dhaafo suurkeeda yani dayrkeeda inuu ka gudbo ka baxo taarkay ahad iyo goraami madogaalooyinka dee taar bay leeyihin taarkeeda iyo dayrkeeda inuu ka gudbo wey haddii haddaba ay kasii dambeeyaan dayrkeeda ama taarkeedana haddii cumraan iyo daaro isku leeyihin wax meelo la degan yahay hadday kasii dambeeyaan waxaa la shartay inuu halkaana ka gudbo qowlka asaxa haddaan qabano dee beldadaas ayuunbay taabicisaga tahay halkan oo xukunkeeda ayay yeelanaysaa nawaawi wuxuu leeyahay al asaxu laa yushtaratu asax waxa weeye inaan la shardiyayn halaa gudbideeda wallahu aclam maxaa yeelay beledkii kuma tirsana oo ninka halkaa degan fulaan sakana kharij albalda baa la odhanaya bay yidhahdeen luq ahaan sheekha abulxamid la yidhaahdaana wuxuu yidhi uma banaana qofka beledka ku sugan inuu sekada u dhiibo qofka khaarija suur ku sugan liannu waxay noqonaysaa buu yihi naqlu sakaa yani sakadii oo beldadii meeshii ay ku waajibtay uu ka raray oo meel kala u raray ayay noqonaysaa yani waxyaalahaas ayuu nawa markaa cuskiya wuxuu leeyay mar haddii meelaha ka baxsan suurka iyo dayrka waxba dhaafitaankeedu shardi uma aha yani qofkii safarkiisa bilowgiisa daba haddii aanay magaaladii suurba mutlaqan ba lahayn maba lahaba safarkiisu wuxuu ka bilaabaya mujaawasat alcumraan meelaha la degan yahay inuu dhaafo ka gudbo laakiin meelaha kharaaba ka ah ee ayagu laga haajiray ee iska dumay ee iska baaba'ay meelaha dhaafitaankeeda waxba iyada lama shardiyo iyo basaatiinta iyo beeraha inuu dhaafo waxba lama shardiyo qaryadii iyo tuuladii buu leeyahay iyada waxaa la soo sheegay ka baldatin unbay la mid tahay oo dee hadday dayr leedahayna waa inuu dayrkeedii ka baxaa haddii aanay lahaynna dee waa inuu intii la deganaa u dhaafaa bimacnaa waxaa la diidan yahay adigoo maanta hargeyso joogo oo doonaya inaad safarto adoon magaaladii ka bixin inaad salaadii qasriso ayaa la diiday markaad ka baxda unbaad qasrinaysaa kuwa markaa iska reer baadiyaa saakinu lkhiyam khiyam kuwa iska aqal reer miigeenaasu wey waa khiima teendhadana waa la yidhaahdaa waxa ay dhisan jireen berigii hore oo markaa afar tiirun intay taagaan dabeedna ay xashiishka iyo nabatadka iyana ay dusha kaga daan jireen ayaa markaa la odhan jiray markaa waa iska reer baadiyihii wey kuwa markaa arkaa khiyaamka iyo buulasha iska degan safarkiisu wuxuu ugu bilaabmaya mujaawasatu lxilla yani xaafadii inuu ka gudbo xilla waxa weeye waa guryaha yaree kulansan ee dadkoodu ay wada sheekaystaan ay isu yimaadaan ee ay wax kala qaataan ay kala cariyeystaan yani inuu intaa dhaafo ay markaa meesha ku wada caweeyaan ee ay wax kala qaataan ee jaarka la xisaabinayo intaasu inuu ka dhex baxa wey wa idaa rajaca marka uu qofkii noqdo intahaa safaruhu safarkiisi wuxuu ku dhammaanayaa bibuluuqihi gaadhitaankiisa maakii meel uu gaadho shurida la shardiyey mujaawasatuhu dhaafitaankiisa ibtidaan bilowgii macnaha wuxuu leeyahay sheekhu marka uu qofkii ka soo noqdo masalan wuu baxay halkii aanadiiha ka gudbo buu ka gudbay oo waa baxay oo sidiibu rukaskii kula yimid dabeedna waa soo noqday wuxuu leeyahay safarkiisii wuxuu ku dhammaanayaa isagoo gaadha meeshii la shardiyey dhaafitaankeeda bilowgii bilowgii halkii la yidhi dhaaf markuu soo gaadho ayuu musafarkiisa dhammaanaya bimacnaa waxa weeye dee haddii ay meeshu dayr lahayd markuu dayrkeedii dee soo galo haddii aanay lahaynna markuu dee meeshii camirnayd ee la deganaa uu soo gaadhan weeye haddii ay reer baadiye ahaayeenna meeshaa intaa yare dee ay wada deganaayeen ay wada sheegaysan jireen ay wax kala wada qaadan jireen dee markuu soo dhex galo un weye waidaa rajaca intahaa safaruhu safarkiisi wuxuu ku dhammaanayaa bibuluuqihi soo gaadha maa yacni xadkii shuridda la shardiyey mujaawasatu ka gudbitaankiisa ibtidaa'an bilowgii meeshii bilowgii layidhi ka gudub markuu soo gaadho ayuu ka dhammaanaya walow nawaa hadduu niyeeyo iqaamata nagaadi arbacata ayaamin afar maalmood inuu nagaado ayuu niyeeyey bimowdicin meel inqataca safaruhu safarkiisi wuxuu ku go-ayaa biwusuulihi gaadhitaanka uu meesha gaadho walaa yuxsabu minhaa afartaa cishona laga xisaabin maayo yowmaa dukhuulihi wa khuruujihi labada cisho maalintuu soo galaya maalintuu baxayana laga xisaabin maayo cala saxiix saxiix haddaan qabano waxau ihi sheekhu haddii uu niyeeyo ninkii musaafirka ahaa ayaa inuu afar maalmood meel inuu ku nagaado ayuu niyeeyey waa sii socdo wuxuu yidhi magaalada hiblaaye la yidhaahdo markaad degdo afar cisho iska sii joogo inqataca safaruhu biwusuuli dalika almawdic safarkiisi wuxuu ku go-ayaa markuu meeshaa gaadho markuu meeshaa gaadho ayuu safarkiisi go-ayaa walaa yuxsab lagana xisaabin meeya buu leeyahay afartaa cisho maalintuu soo galay iyo maalintuu baxay na laga xisaabinayo cala saxiix haddaan noqon qabano maxaa yeele maalinta horena dee waa frasho maalinta dambena waa rasho waana ashkaal safar ayay ka mid tahay bimacnaa hadduu niyeeyo weeye afar cisho oon labada cisho ku jirin hadduu laakiin afar cisho labadaasi ku jireen uu niyeeyo safarkiisi ma go-ayo wey macnuhu taaniguna wuxuu leeyahy waa la xisaabinaya walow aqaama hadduu ku nagaada bibeladin ayuu ku nagaaday biniyati an yarxal inuu rarto isagoo niyeysan idaa xasalat markay dhammaato xaajatun dani xaajada yatawaqacuhaa uu filanayo kulla waqtin waqti la arka qasara waa gaabinayaa amaaniyata cashara yowman sideed iyo toban cisho ayuu gaabinaya waqiila waxa la arbacatan afar cisho waqiila waxa wa fii qowlin abadan weligiiba waa gaabinayaa buu ku leeyahy waqiila waxa la yidhi alkhilaafu khilaafkani waxa weye fii khaayifi lqitaali kii dagaala ka baqanayo wey lataajiri iyo wa naxwihi taajirkii iyo wixii kula midka ahaa iyagu maya oo kuma jiraan taa wuxuu leeyahy sheekhu hadduu ku nagaado ninkii beled ayuu ku nagaaday waxaanu niyeysan yahay inuu ka socdo marka uu dan uu filanayaa ayuu xasisho waxbaa meeshii ama qofkuu wax ka doonayaa markaasaa wuxua niyaddiisa ku jirta inuu ka baxo hadduu mar alliyaaliyo markay dandiisaasi u dhammaato qasara thamaaniyata cashara yowman wuxuu gaabinayaa sideed iyo toban maalmood oo maalintuu soo galaya maalintuu baxayaa toona aanay ku jirin lianna waxay leeyihi rasuulku sala allahu calay wasalam rasuulku maka ayuu ku nagaaday sanadkii uu furtay isagoo hawaasin la dagaalamayo salaada u gaabinayo riwaaya abu daawuud ku wariye weeyo sanadkeedana ducfi baa ku jira wey shawaahid baanay leedahay baa lii marka adugu shan iyo toban iyo toddobiyo toban iyo sagaal iyo toban iyo labaatan iyo intubana waa soo arooreen waxay dhaheen markaa siddeed iyo tobankaasaana ugu sugan ayay yidhaahdeen markaa wuxuu gaabinayaa salaadii siddeed iyo tobankaa cisho oo aan labada cisho ku jirin qiilku isagu wuxuu leeyahay maya wuxuu gaabinayaa arbacatan afar aanay maalintuu soo galin maalintuu baxayaa toona ku jirin maxaa yeelay dee mar haddii uu niyeeyo afar cisho inuu meel ku nagaado mar haddii dee safarkiiba uu kaga go-ayey haddii uu niyeeyaana dee kasii awlaysan oo ficil iyo niyaddee waxaa ficilkaa xeel dheer bay yidhahdeen ayagu kaasi leeyahay qowl baa isagu wuxuu leeyahay yuqsiru abadan weligiiba isagoo gaabinay in alla intay dantiisaasi jirto dhowr sanana ha qaadatee labaatan sanana ha qaadatee waa gaabinaya waa wadayaa leanna waxay leeyiin sida daahirkii waxa weeye dee xaajada rasuulku hadday sideed iyo tobankaa ku guri lahayd dee waa sii gaabin lahaa waa sii wadi lahaa una intaasumay rasuulka ugu dhammaatay welibana yani sayid saabiq oo kale fiqi sunnaha yani waxaad moodaa ra'yiga inuu aada ugu rajaxo oo aanay wax muddaa lahayna wadayo u ninku sidaasaana yusriga shareecada u dhow buu leeyay riwaayaad fara badan ayuu soo naqlinayaaoo saxaabo lix bilood gaabinaysay ayuu soo naqlinaya qiilku isagu wuxuu leeyahay kale war khilaafkani ee afarta waxa ka dheeraadka ahi la isku khilaafsan yahay waa qofkii qitaalka iyo dagaalka ka baqanayay ee ninkii taajirka ahay iyo ninkii iska aqoon barasho korarsada u socday iyo maaha ayagu wixii ka dheeraad ah afarta ninka taajirka iyo ninka kale iyo ayagu ma gaabinayaan buu qowlkaa isagu leeyahay walow calima hadduu ogaado baqaa ahaa xaajadiisii inay baaqi noqonayso muddatan tawiila muddo dheer falaa qasra cala almadhabi madhab haddaan qabano ma gaabinayo wuxuu leeyahay haddii uu musaafirka ogaado xaajadiisii inay baaqi noqonayso muddo dheer wuxuu leeyahay ma qasrinayo markaa cala madhabi haddaan qabano liannahu waxa weeye qof degan oo xasiloon oo hay-adii iyo qaabkii ay socotadu lahaydna ka dheer laakiin qofkan danta mar kasta sugayaa eena hadday ku dhammaato aada baxdid waa qof isagu raran oo xidhxidhan bay yidhahdeen faslun fii shuruudi alqasri gaabinta shuruuddeedii ayuu halkan nooga gelayaa iyo wixii la raacinayay waa ilaa sideed shardi wa tawiilu safari safarka kiisa dheeri hamaaniyatun wa arbacuuna miilan waa sideed iyo afartan miil haashimiyatan oo yacni milk loo nisbeeyey qodaa reer bani haashim qultu waxaan ihi haddaan awa wa huwa marxalataani waa laba maali socod oo bisayri laafqaali xayawaan la cusneeyey socodkii bimacnaa lagu qiyaasay waalbaxru badina kalberri unbay la mid tahay ee falow qataca alamyaala hadduu maylalkii gooyo fiihi dhexdiisa fii saacatin saacad qasara waa gaabinaya wallahu aclam waxa uu leeyahay sheekhu shuruudda gaabinta waxaa ka mid ah an yakuuna safaru طawiilan waa inuu safarku yahay mid dheer haddaba safarka dheeri marka la mayliyo waxa weeye sideed iyo afartan miil sideed iyo afartan mayl weeyaan oo weliba haashimiye ah sideed iyo afartan weeye haashimiya marka haashimiyana waa nisba ilaa bani haashim bani haashimkaana hadda waxaa looga jeedaa nimankii cabbaasiyiinta la odhan jiray yacni nimankaas ayaa qadaray oo intaa ku qadaray sideed iyo afartanka mayl waxa iyagu umawiyiintu ayaa iyagu sidaa ka baxsanaayo afartan mayl weeyaan iyagu kasaasoo dawaad uu leeyahay safarka dheer waa sideed iyo afartan miil oo hashimiya waxaan u nawaawili waxaan idhi anigu safarka dheeri waa laba maalin socod bisayri laasqaal oo weliba xayawaan la cusleeyey oo la rabay lagu socdo oo qofkuna uu lugaynayo oo dabeed wakhtigeeda kulaylaha la furanayo oo cuntadii la karsanayo inta dadka awrta wata ama xayawaanka kala watee lugaynaya laba cisho ay u socdaan welibana waa dihaaban oo keliya marka sii socodka un intii loo socdan weeye hadday intaa ka yartahay safar dheer ma noqonayo haddii isku darka dihaab wa iyaab ay intaa noqonaysana maya ee waa inay dihaabka oo keliya intaa noqotaa badina wuxuu leeyahay xagga masaafada in la fiirinayo beriga ayuunbay la mid tahay oo iyadiina waa lagu qasrinayaa ee hadduu maylalkii uu ku jira buu leeyahay masaafada dhexdeeda saacado fiihi badda dhexdeeda hadduu fii saacatin ku jaro masalan doonidiiba aada u ordaysay qasra waa gaabinayaa maxaa yeelay dee waa masaafo u suubanta qasrin markaa ma raadaynaya bay leeyihin goynta uu qofku jiro waktiga yar sidii hadduu masaafada berigaba masalan uu muddo yar ku jarla isagoo faras aada u dheeraynayo fuushan oo kale waa gaabinayaa buu leeyahy markaa shaaficiyi ayagu waxa weeye safarka wax lagu gaabinayaa agtooda waa labadaa maalin socod ibnu cumar iyo ibnu cabbaas iyo ayaa ku gaabin jiray oo ku afuri jiray fii arbacati buruudin afar qabowsi bimacnaa waa labadaa maalin socoduun ayay yidhaahdeen riwaayaadka ku soo arooray cuskadina waa riwaayaad wada daciifa iyo wax mawquuf ah weeye sidaa darteed markaa rag badan oo muxaqiqiina ay wadeen yani waxay ku tilmaameen wixii la odhan kara safar weeye ee fii curfina safar lagu magacaabi karo qofku waa ku gaabinaya salaadii wixii aan safar lagu magacaabina lagu gaabin maayo rasuulkana sala allahu alay slam dee waxaa ka sugnaaday saddex mayl markuu doonay inuu baxay inuu gaabin jiray saddex mayl ayaa rasulku sal l waa nin riwaaya saxiixoo sugan oo riwaayadda ugu sugan ay kusoo arorteen waxaa kaloo ka mida shuruudda ama ka labaadna noqonaya in qasad uu jiro wayushtaradu waxaa la shardiyaa qasdu mawdicin mucayanin meel mucayan inuu qasay awalan marka hore oo falaa qasda lilhaa'imi kii iska wareegayey kaabin uma sugnayn wain taala safaru safarkiisa haba dheeraaday walaa taalibi qariimin miduu qaan ku lahaa mid doondoonayeyna ma gaabinayo waa abiqin iyo addoon ka dhuuntay asuu yarjicu soo noqonaya mataa waajadahu markuu helo walaa yaclamu mawdicahu meeshiisana aan ogeyn wuxuu leeyahay sheekhu waxaa la shardiyaa qofku inuu u qastiyo mawdac iyo meel mucayana meel macluumahoo la yaqaanoo go-an waa inuu qofku u qastinayaa awalan awala safarihi dee safarkiisa bilowgiisa waa inuu leeyahay meel uu u socdo si uu u ogaaday inuu safarkiisu dheer yahay oo u gaabiyo iyo inaanu dheerayn oo aanu gaabin falaa qasra lilhaayim buu leeyahy markaa kaa iska wareeraya isagu iska socday meel alla meel ujeedaba aan garanayn siiba kuwa shaydaanku derderay ee meelahaas u wareega isaga kaa gaabini uma sugnaanin buu yidhi qaar baa dhaha saaxixiin baanuna iska wareegi un iska socda un ha kaa gaabin uma sugnaanin buu leeyahay wain daala safaruhu safarkiisu haba dheeraadee hayla safarka dee waxa markaa qasrinta shardigiisu waxa weeye inuu qofku dee masaafat lqasri uu gooyo inuu casmiyo waxa kaloon isna gaabinaynin kii qariimka doonayey yacni qofku qaan ku lahaa mid daydee iyo meelala meelu keenaan garin iyo addoon ka baxsaday ama gabadh ka duday ama xoolo ka lumay mid doondoonaya oo soo noqonaya maraa la yaalayo markuu helo wuxuu doonayay wala yaclamu mawdicahu meeshiisiina aan markaa garanaynin safarkiisu haba dheeraado maxaa yeele dee waxaanu aqoon u lahayn safarkiisana ayaanu aqoon lahayn inuu dheeriyay inuu gaabaya shaaficiya saas ayay leeyihin walow kaana hadduu hada limaqsidihi ama limaqsadihi dariiqani laba wado hadday u sugnaaday tawiilun wa qasiirun mid dheer iyo mid gaaban fasalaka tawiila kii dheeraa ayuu qaaday liqaradin ujeedo lidalika mithaal ka suhuulatin dee waaba sahlanaa ow amnin ama waaba dee amnikaas qasara wuu gaabinaya wailaa haddii kale falaa ma gaabinayo fil adhari adhar haddaan qabano wuxuu leeyahay sheekhu haddii meeshan uu u socdo ay laba dariiq leedahay mid dheer oo labadii maalin socod haddii la maro loo soconayo iyo mid gaaban oo aan labadii cisho gaadhayn dee masalan waa burc oo haddii xagga berbere laga wareegana waa dheer tahay haddii halkan laga baxana waa ka dhowdahay marka meeshii u socday ayaa wuxuu leeyahay laba dariiq bay leedahay markaasaa wuxuu qaaday kii dheeraa buu maray liqradin ujeeddo ayaanu u maray oo waa maxay kasuulatin dee waaba fududiyo waa dariiq ka fudud exactly waaba seen iminka yahay oo kana dee waa laamiba kana waa rafkaa ama amni ayuu u maray oo kana amni roon kana waa la ysku dhacayaa qasara buu leeyahay wuu gaabinaya markaa maxaa yeelay dee shardigiisii ayaa la helay oo ah safarkii dheeraaye mubaaxa ahaa oo waxyaalaha wuxuu leeyay waxaa ka mid ah sahlanaan iyo amni ama dee qaar baasoo cashuur qaadayaalaha iyo waxbaa lagu ibtileeyo dabeedna isdul rasaysan kaa aw lisalaamatina min almakaasiina buu kitaabku leeyahay kuwa cashuur qaadayaashaa buu ka wareegaya u ka dusayaa waa gaabinayaa buu leeyahay markaa ila baashu waa wax ibtilaaysanay kutubtu meesha lagu qaadaba yaan lagu tukanin bay yidhaahdeen wailaa haddii kale oo uu u qaado yani mujarad lqasri yani salaada unaad gaabisdun bu halkaa u maray ama shaynaba uga qasdin maayo falaa ma qasrinayo buu leey fil adhari haddaan qaban qowlka adharkaa liannahu isaga ayaa dee naftiisa ku dheeray waddadii isagoon wax ujeedu leeyahay aanay jirin taanigu wuxuu leey waa gaabinayaa maxaa yeelay dee waa mid dheer oo iska mubaaxay ha gaabiyo walow tabica hadduu raaco alcabdu addoonkii aw izawjatu ama gabadhii aw iljundiyu ama kii askariga ahaa ayaa maalika amrigii kii arrinkiisa hayay buu raacay fi safari safar ayuu raacay walaa yacrifu mana garanayo maqsidow meeshuu ujeedana ma garanayo falaa qasra qasrin uma sugnaanin kuwa falow nawow hadday niyeeyaan masaafata alqasri masaafat lqasri inay tegayaan ayay niyeeyeen qasra aljundiyu askarigu waa gaabin duunahumaa laakiin labadoodaa kale ma gaabinayaan buu leeyahy wuxuu yihi sheekhu hadduu raaco addoonkii ama gabadhii dumar ahayd xaaska ahayd ama askarigii haya wuxuu raacay maalika amrigii kii arrinkii u hayay addoonkii dee sayidkiisiibu iska raacay gabadhii ninkeediiba iska raacay kan askarigiina dee kii taliyihiisiibuu raacay safar bay u raaceen mid ka midina garan maayo meel meesha loo jeedo falaa qasra lahum wax qasriyaho ay leeyihiin ma jiran maxaa yeele shardigii qasriga ayaan dee taxaquqin oo aan la helin bay leeyihin waana inta aan dee la gaadhin masaafat lqasri hadday masaafat lqasri dhaafaan dee waa gaabinayaan buu leeyihi haddii aysan masaafat lqasri iska niyeeyaan oo yidhahdaan halkaasaynu gaadhaynaa oo kuwani aanay ama xaaladaba ay ka jaahil noqdaan qasraaljundiyu isagoo askarigaa iska mutadawaca ee iska daba socday waa gaabinayaa buu leeyahy duunahumaa laakiin gabadha iyo addoonku ma gaabinayaan maxaa yeelay isagu dee mar haddaanu askarigaa mushaharkan lahayna iska dhex qaadayo un taxta yadi lamiir isagu kuma jiro laakiin dee gabadhan iyo addoonkani nin kalan ba iska wataa fa niyatuhumaa kalcadam hale niyadoodu markaa waa iska cadam iyo waxaan jirin weye waman qasada ka u qastiya safaran طawiilan safar dheer ayuu qastiyay fasaaran kaas u socday uma nawaa rujuucan noqod ayuu dabeedninayey inqaaca safarkiisii waa go-ayaa ee fa in saara hadduu socdo fa safarun jadiidun safar cusub weeye waxa uu leeyahay sheekhu qofka u qastiya safar dheer ayuu qastiyey meel yacni labadii masaa laba maali socda markaasuu socday kadib ayaa ugu xuneeyey inuu u noqdo yacni waddankiisii meeshuu ka yimi ama meel kale inuu ku nagaado inqadaca safarkiisii waa go-anaya ama ha noqda ama yuu noqonine maxaa yeelay oo waxay leeyihiin dee niyadii uu ruksadan ku faa'iidaystay waa go-day safarkiisina waa dhammaaday haddaba hadduu socdo kadib buu haddana socday meeshii horuu socday ama meel kalu ayuu socdaalay fa safarun jadiidun waa safar cusub oo halkaa laga bilaabayo hadduu gaadhayo markaas in halkaan imika dombuu soconaya labadii maalin socod waa gaabinaya haddaanay gaadhayninna ma gaabinayo bay leeyihi walaa yatarakhasu ma ruqsaysanayo alcaasi bisafarihi safarkiisa kii ku caasigalow dalika mithaal kaabiqin iyo naashizatin wey waa naagtii dudayo iyo addoonkii firdhaday ee falow ansha'a haddii uu bilaabo mubaaxan safar bannaan uma jacalahu macsiyatan macsiya ayuu ka yeelay falaa tarakusa ruqsays uma sugnaanin filasaxi haddaan qabano ee walow ansha'ahu caasiyan haddii uu bilaabo safarkii isagoo caasiya ku caasiya uma taaba dabeedna uu toobad keeno fa munshi'un mid bilaayabaya weeye lisafari safarkii min xiini tawba xilligaa uu toobad keenay ayuumuu safarkii bilaabaya waxau leeyahay sheekhu alcaasi bisafarihi ma ruqsaysanayo oo waxaa la yidhaahdaa aruqas laa tunaatu bilmacaasi ama atarakus laa tunaatu bilmacaasi yani waxaa ruqsooyinka la yidhaha laguma xidhiidhiyo macsiya marka cisyaanka safarkuna saddex bay u qaybiyaan waxay dhahan caasun bisafar iyo caasun fi safar iyo caasun fi safar bisafar